magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay abaabulka dakhliga gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kaasi oo uu furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi kulankani waxaa diiradda lagu saarayay dardargelinta dakhliga gudaha si isku filnaansho looga gaaro dhanka maaliyadda guulaha iyo caqabadaha jira ee dhankaasi iyo xoojinta wada shaqeynta ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda dhaqangelinta canshuuraadka cusub si kor loogu qaado dakhliga gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya marka uu soo dhammaaday kulanka waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya khaasim maxamed abukar kaa oo sharaxaya waxyaabaha kulanka diiradda lagu saarayey wasaaradda iyo ganacsatada magaalada baydhabo oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha dadkan loo wacyigelin lahaa inay bixiyaan canshuurta si dalka ugu gaaro horumar barwaaqo runtiisa la socotaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxay sameysay sanadii ugu dambeeyey horumar dhanka dhaqaalaha ah taasoo wax badan laga dareemay magaalooyinka koonfur galbeed gaarahaan magaalada baydhabo sida horumarinta waxbarashada taawayaasha dhaqaalaha amniga iyo kala dambeynta waxyaabahaasoo dhan waxaa suurtagelin kara haddii canshuurta dadka ganacsatada magaalada baydhabo oo runtii uu soo dhabar adeegay inay dowlad dhiska soomaaliyeed iyo midda koonfur galbeedba qayb weyn ka qaateen marka saad la socotaanba dowlad sedab waxay ku shaqaysaa waa dakhli iyo canshuur ururin kadibna arrintaasi dadka si dib loogu celiyo si wax loogu qabto arrimaha muhiimka u ah bulshada marka ganacsatada magaalada baydhabo waxaan marka hore ugu mahad celinaynaa dadaalkii faraha badnaa ay soo qabteen muddooyinkii burburkii kadib aasaasna u ahaayeen dowlad dhiska soomaaliya haddana aan rabno inaan ugu mahad celinno marka hore marka xigtana dadaalkana meesha laga sii wado dadka lagu baraarujiyo qofka inuu u arko inuu canshuurta bixiyo wax isaga dantiisa ay ku jirto inuu arko inaysan ahayn wax loogu qasbaayo qofka inuu u arko in isaga iyo mustaqbalka caruurtiisa mustaqbalka dalkaba ay faa-iida ugu jirto inuu canshuurta bixiyo taas ayay ahayd kulanka wuxuu ku saabsanaa si dadka loogu mahad celiyo marka hore dadka wanaagsan ee canshuurta bixiya iyo dadka kaleba iyaga naftigooda inay ay maaragta canshuurtii bixiyaan si dowladda koonfur galbeed ay u noqoto dowlad awood badan meeshaad ay taagan tahayna meel ka sareeda ay sii gaarto sala socotaanba koonfur waxay koobantahay saddex gobol gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool dala socotaan canshuurta waxay ka caawin kartaa waddanka in amni la helo in la helo horumar arrimaha bulshada la gaaro horumar arrimaha bulshada waxaa lagu gaari karaa in canshuurta la bixiyo taas ayaa muhiim u ah